alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray qisaastii afinteedii iyo oofsashadeedii qaala almualifu raximah llahu tacala wuxu uhi wa in kaana alqisaasu qisaastu haddii la sabiyin ay u sugnaato aw mactuuhin ama mid dhiman xubisa alqaatilu kaa wax dilay waa la xidhi xataa yabluqa sabiyu inta uu ka qaangaadhayo sabigu yufiiqa uu ka miirsanayo almactuuhu kaa dhimanna uu ka miirsanayo ee wain kaana sabiyu walmactuuhu haddii faqiirayni ay yihiin laba baahanoo yaxtaajaani u baahan ilaa maa yunfaqu calayhima wax lagu nafaqeeyo jaaza liwaliyihima waxau bannaan alcafwu cala diya diya inuu ku cafiyo ayaa u sugnaatay ee wain wahaba sabiyu haddii uu ku boodo awilmactuuhu oo faqatalo jaaniya uu dilo faqad qiila waxala yasiiru wuxuu noqon mustawfiyan mid oofsaday walmadhabuna annahu laa yasiiru mustawfiyan mid oofsaday ma noqonayo waxa uu sheekhu inoo soo tilmaamay in qisaastu ay warasada oo dhan ay u sugnaato qofku mar haddii uu qofka la dilay waaris khaaso leeyahay inay u sugnaato warasada oo dhan haddee wuxuu idhi sheekhu haddii ciddan qisaasta yeelatay sabi uu yahay aan qaangaan ahayn ama waa mactuuho waa kaa markaa caqligiisu dhiman yahaye haddana aadee waa layn macnaha waa lala sugayaa inta uu ka sabigahay ka qaangaadhayo kan mactuuhayna ka mihirsanayo waa lala sugayaa isagana waa la xabaasayaaoo waa la haynayaa oo bimacnaa waxa weeye weligoodu qisaasna ma leh cafinna ma leh iyagii baa leh iyagii wax la weydiin lahaaye ama qisaas la weydiin lahaa ama cafin la weydiin lahaana hadalkoodii wax ka soo qaad ma laha marka waa lala sugi kan qaatilkaana ee dilayna wuu xidhnaanayaa markaa intaasoo jeelka ayuu ugu jirayaa waxaa kaloo sheekhu hi haddii sabiga ama mactuuhan ay yihiin lama baahan waa faqiiriin waxay u baahan yihiin wax lagu nafaqeeyo oo la siiyo ayay u baahan yihiin waxa u bannaan buu leeyahay weligooda inuu cafiyo calaa diya inuu diyo ku cafiyo qisaasta ay yeesheen intuu cafiyo inuu mag u qaado si markaa loogu nafaqeeyo baahidooda loogu dabalo ayuu sugnaaday waa mowdicu daruura oo arrintaas ayaa bannaanoo dee haddii caqaariya ma guurto ay leeyihiinba waxaa bannaanayd in la iibiyo si loogu nafaqeeyo darteed qiil baa wuxuu leeyahay mee ma bannaano oo baytulmaalka ayaa laga nafaqaynayaa ee qisaasta kacafinteedaas looma baahna masalada asawiga ayaa qabanaya waxa uu tilmaamayaa markaa markay masaladu sabi qisaasta sabi yeesho inaanu cafinaynin wa mancu lwaliyi min alcafwi can qisaasi sagiiri lfaqiiri calaa maalin calaa cagsi maa fi tanbiih laakiin isaga kan mactuuha wuu saamixi karaa bay leeyihiinoo isaga mag wuu ku saamixi karaa oo farqiga u dhexeeyaana waxaa weeye bay yidhaahdeen kan saqiirka isagu amad iyo muddo la sugaa buu leeyahay muddo kadibba toban sano ama wax ka yarba ayuu ku qaananaya isaga hala suga laakiin makan mactuuha gooru miyirsan doono caqligiisani markaa dhammaystimi doono lama oga isaga mar hadduu baahan yahay maar in loogu cafiyo weligii waa u furan tahay markaa sharxiga iyo rawdaha iyabu sida markaa imaamka ku saxiixay haddaba wuxuu yihi sheekhu hadduu sabigii ku soo boodo ama kii mactuuha ahaaye ee caqligiisu dhinna kii jaaniga ahaa buu dilay dabeedna kii ciddanuu markaa weliga u yahay ee qisaastiisa uu leeyahy qisaasta mutay kii dilay ayuu dilay qiil wuxuu leeyahy yasiiru mustawfiyan dee waa oofsaday mar hadduu ninkii qisaastiisa lahaa sabigiiraa dilay ama kii mactuuhaa dilay dee waa oofsaday oo qisaasta haba laga mancay dee laakiin haddana isaga ayaa mutay yacni ficilkiisaana in la yidhaha waxba kaba soo qaad ma laha suurtagal maaha dee wuxuu noqonaya markii xaqiisii inuu obsaday hadduu nin wadeeco iyo maal iyo xoolo u hayo oo xoolihii markaa uu isagii dabqabad siiyo macnaheed waxa weeye inuu markaa xoolihiisii iska gubay walmadhab laakiin waxa weeye buuhi annahu laa yasiru mustawfiyan ma noqonayo mustawfi ma noqonayo ma oobsanin oo haddaba haddaanu oobsanno isagana masalan aabbihii la dilay isna kii dilay uu dilay macnaha mana oobsanin haddana aynu nidhi xaaladdu maxay noqonaysaa kan qaatilka ee maqtuulka ee la dilay iyaga dee horta magtii waa leeyihiin oo magtii waa ku yeelanayaan markaa ciddii dee aabbahoo dishay laakiin ayagiina maxaa lagu yeelanayaa waxaa masaladaasi ma iyaga ayaa lagu yeelanaya masaatolkood baa lagu yeelanayaa khilaaf ayaa jira odhanaya ama ku dhisan camdiga sabiga ama kaa mactuhayma camdi amse maaha haddii la yidhahdo waa camdi ayaga xoolahooda ayaa laga qaadaya halkaa waxaa soo gelaya masalada taqaasiga isutuurka mar haddee iyaguna mag ku yeesheen ayagiina magtii lagu yeeshay in la isutuuro markaa oo taqaasiga aqoonsa taqaasiga ayaa soo gelaysa haddii la yidhaahdo maya ee camdigoodu camdi ma aha tolkooda ayaa lagu yeelanaya iyadoo mu'ajalo ah ayaguna iyadoo xaalaa bay hadda yeelanayaan magta ninka ay dileenna markaa waxaa lagu yeelanayaa tolka iyadoo mu'ajalo ah ayaguna tii aabood waxay yeelanayaan iyadoo xaalla ah wain kaana alqisaasu wain kaana asabiyu walmactu wain kaana alqisaasu qisaasu hadday lisabiyin oo mactuuhin u sugnaato xubisa alqaatilu waa la xabaasi xataa yabluqa sabiyu intuu ka qangaanayo wayafiiqa almactuuh kaa dhimanna uu ka mihirsanayo ee fain kaana asabiyu aw ilmactuuhu faqiirayna hadday yihiin oo yaxtaajaani u baahan ilaa maa yunfaqu calayh baa wax lagu nafaqeeyo jaaza liwaliyima waxa u banaana alcafu cala diya inuu ku cafiyo waqiila waxa la yidhi laa yajuusu ma bannaanana waa la yidhi oo nafaqadooda baytalmaal ayay ku yeelanayaan wain wahaba sabiyu sabigii aw ilmactuuhu haddii uu markaa ku soo boodo oo faqatala jaaniya uu dilo faqad qiila waxa la yasiru mustawfiyan buu noqon walmadhabuna annahu laa yasiru mustawfiyan mustawfi ma noqonayo wain qatala hadduu dila man laa waaria wain qutila haddii la dila man mid laa waarisa lahu waarisaan u sugnaan jaaza lilimaam an yakhtasa walow an yacfuwa cala diyana waa leeyihi ee wain qadaca hadduu jaro isbuca rajuli nin fartii buu jaray faqaala wuxuu yidhi kii laga jaray cafawtu can haadihi ljinaayati iyo wamaa yaxduu minhaba waan cafiye fa sarad ila alkafi kafkii ayay u sareeyaysay saqada damaanu fi lasbuuci waa dhacayaa wawajaba diyatu baqiyati alasaabici na ayadana waa sugnaanaya waa waajibaysaa wain sarad ila nafsi hadday markaa u sareeyaysana saqada alqisaasu qisaasi waa dhacaysaa wahal tasqudu diyatu miyay dhacaysaa faqad qiila waxa layihi ina dalika wasiyatu lilqaatili weeye wa fiihaa qowlaani baa ku sugan waqiila waxa layihi huwa ibraa'im weeye fa yasixu fii arshi lusbuci ayuu markaa ku ansaxaya walaa yasixu fii nafsi kuma ansaxayo fa yajibu calayhi tiscatu cashaari diya diyada oo toban loo qeybiya sagaalkeed ayaa waajibaya waxau sheekhu leeyahay halka hore ee fasalka bilowgiisa ayaynu nidhi waidaa qutila man lahu waarihum waarid khaasa ciddiile haddii la dilo qisaas waaridka ayay u sugnaataa halkanna wuxuu yidhi wain qutila man laa waarisa lahu qof aan cid waarisa sabab iyo nasab toona mid ku dhexlaya aanu jirin waa ninun markaa yacnii halkanuun iska deganaayo cid alla cid qaraabu ku leeyahay meeshan aanay jirin imaamka muslimiinta ayaa yeelanaya dee qisaastiisa wuxuu leeyahay inuu qisaas hadduu maslaxadu arko inuu diyo ku cafiyena waa leeyahay hadduu maslaxadu arko xaqa muslimiinta oo dhan ayaa markaa iska wada leh imaamkuna naayib ayuu ka wixii maslaxaddu ay ku jirto ayuunbuu yeelayaa haddii uu nin far ka jaro ama xubinunbaa looga jeeda camdan buu uga jaray dabeetana ninkiibaa wuxuu yidhi waxaan cafiyey can haadihi aljinaaya waxyeeladaa waan cafiyey wixii ka yimaadana waan cafiyey dabeetana fartii waa sarreeyso waxbaa ilaahay ka raaciyo ilaa kafkiiyo jaraqdeedii oo dhan ayay gaagari ku dhacday oo waa la wada jaray saqada damaanu fi lisbuuci horta farta damaankeedii waa dhacayoo qisaasna male diyana male waayo xilli ay sugnaatay waajibtay ayuu cafiyey wawajaba diyatu baqiyati lasaabici faaraha intooda hadhay afarta farood ee hadhay diyadaadii waa waajibaysaayo leanna waxay leeyihiin wuxuu cafiyey iyagoon waajibin shayguna isagoon waajibin lama cafiyo oo cafigiisu ma ansaxo waxaa kaluu leeyahay sheekhu haddii ay fartii uu cafiyey ayadii waxaa ka iman doonta hadday u sarayaysa ila nafsi oo ninkii waxbaa laga raaciyo nafdiisii bay saraayaysoo nafdiisii baa ku dhimatay saqadalqisaasu horta qisaasi waa dhacaysaa dhammaan leannu qisaasii farta ayaa dhaco wuu cafiyey markuu barh ka cafiyeena kullina waa dhacayayo qisaasu ma kala badhanto leannu saraayadu waxay raacsantu jiraayada xagga qisaasta haddaba waxaa isweydiin leh markuu yidhi waan cafiyey fartan iyo wixii ka dhashaba wama yaxduu minha ee nafdi ay u saraayeysay hortu nafdii qisaastii farta iyo nafdaba qisaastoodii waa dhacdee hal tasqudu diya diyadii iyo magtii ma dhacaysa ayaa isweydiin leh diyadii iyo magtii ayadu ma dhacaysaa wuxuu yidhi laba qowl baa ku jira mid wuxuu leeyahay arrinkaasi waa wasiya lilqaatili xagga xugun ahaan waxa weeye dardaaran loo dardaarmay qaatil oo horeynu u soo maray iyadana laba qowl baa ku sugan horeanaynu u soo marnayoo kitaabulwasiya markaynu ku jirnay wuxuu idhi waidaa wasaa lilqaatili batalat ilwasiyatu fii axadi ilqowlayni wasaxat fi laakhari wahuwa lasaxu saas ayaynu ku soo marnay hadduu u dardaarmo qaatil masala qof baa dee nabar u geystay oo sidaasuu markaas ugu dardaarmay waxbuu daray deetana kii ayaa markaas u dhintay waa wasiya markaa qaatilkiisii u dardaarmay way buraysay fii axad alqowleyn wasaxad fil aakhari kuwili asaxna waa ansaxayse halkaasaynu ku soo maray dib ugu dhaqo haddaynu dhaa way ansaxaysaa yacni dee waa ka daynoo waa nin waa nin kii dilay wuxu dardaarmay bay ka dhigan tahay wuu ka daayey markaa way dhacaysaayoo diyadiina waa dhacaysaa hadday ulukii ka baxdo beri ayuu ka noqon haddii kale waxaa uluka ka baxa ayuunbu markaa beri kale inta kale waa waajibaysaa haddii aan idhaahno maya oo ma ansaxayso oo qowlka laga xooga badnaa aynu qaadana diyadii o dham way waajibaysaa midna kama beri noqonayo qiilo wuxuu leeyahay huwa ibraa'un waa wasiyo maahee wasiyadu bacdalmowt bay noqotay waa ibraa iyo kadayn hadday kadayn tahayna iyo kaberiyeelidna arshil usbucunbuu ku ansaxaya hadday ulud ka baxdo oo dee wuxuu cafigiisu wuxuu xaqiiqoobay intuu waajibay walaa yasixu fi nafsi diyada nafdana ibraagaasi kuma ansaxayo leanna waxaanu milkisanayn ayuu markaa cafiyey ama waxaan waajibin ayuu markaa cafiyeyoo diyadu marka horeba waalidka ma bilow ahaan bay ugu sugnaataa mise waxay u sugnaataa kan la dhaxlaya ayay u sugnaatay deetana wuu ka dhaxlaa waa khilaafadaa ku jira ayay kusii salaysaa mar haddaynu nidhi marka waa ibraayo wuxuu ku ansaxayaa arshiga farta unbuu ku ansaxaya tobankeedu unbaa dhacayo wey macnuhu nafda kuma ansaxayo haddaba maxaa u waajibayaa tiscatu acshaari diya diyadii oo toban loo qaybiye sagaalkeed dee maxaa ka baxaya arshigii farta oo tobanunbaa ka baxaya sagaashankii kale ayaa u sugnaanaya leanna waxay leeyihin goyntani dil ayay noqotay waajibkiisu diyo dhammaystiran bay ahayd wuxuu ka beri yeelay farta wixii qaabishanaayo cushura waxaa soo hadhay markaa intii hadhayoo tiscatu cashaar oo sagaashana ayaa markaa soo hadhay wain qataca hadduu wain qutila haddii la dila man laa waaria lahu mid aan waaris aanu u sugnaanin waridkaasa jaaza lilimaami waxa banaan yakhtasa inuu qisaaso walow an yacfu cala diyana wuu leeyahy wain qataca usbuca rajulin hadduu jaro fa qaala ninkii laga jaray lee cafowtu can hadi ljinaayati waan ka cafiyey iyo wamaa yaxdudu minha wixii ka yimaadaba minhaa jinaayadan fasarat ila alkafi ayay ku saraayeysay saqada damaanu fi lasbuuci waa dhacaya wajaba diyatu baqiyati asaabicina waa waajibayaan fain sarad ila nafsi haddii ay nafda markaa u saraayeyso nafdii markaa nafdiisii ay gaadho markaa saraayadu sidaa ku dhinto oo ay sidaa nafdi kaga baxdo saqadalqisaasu hortu qisaaskii waa dhacaya hadday far tahay iyo hadday nafdii tahay oo dhan wahaltasqududiya ma dhacaysaa faqad qiila waxaa la inna daalika wasiyatu lilqaatili weeye maadaama wadiyadan uludka laga fiirinayo dardaaran qaati loo dardaarmay bay noqonaysa wa fiiha qowlaani ayaa ku sugan adarku inuu ansaxayo weeye kanna markaa waa dhacaya hadday ulud ka baxdo haddii kale qadarkeedu qowlka labaadna waa buraysay oo kanna markaa ma dhacayso wa qiila waxaa la yidhi wasiya maahay bal huwa ibraa'un ibraa iyo saamaxaad weeye fa yasixu fii arshi usbuci farta arshigeeda iyo magteedumuu ku ansaxaya walaa yasixu fi nafsi kuma ansaxayo fa yajibu calayhi waxaa ku waajibaya tiscatu cashaari diya diyada oo toban loo qaybiye sagaalkeed ayaa ku waajibaya wain wajaba alqisaasu hadday fi nafsi ku waajibto calaa rajuli nin oo fa maata u dhinto ow fi arafi fasaara arafu waa meesha ka baxay wajabat diya walaa yajuus ma banaa istifaau lqisaasi ilaa bixadrati sultaani suldaanka goobjoognimadiisa ma si kale kuma ansaxayso wa calayhi waxaana korgiisa an yatafaqad alaala inuu baadho oo uu hubiyo allatii yusawaa bi-a lagu ofsanayo ee fain kaana man lahu lqisaasu yuxsinu listiifaa'a haddii kan qisaasta lihi uu markaa wanaajinayo ofsashada makanahu minhu wuu makamin wain lam yuxsin haddaanu wanaajinayninna umira bitawkiil wakaalasho ayaa la fari wain lam yuujad man yatadawacu mid ku yani tadawaco oo hor alla geysa haddii la waa inu suujina min khumusi lkhumus wain lam yumkinna fa min maaliiljaani jaaniga maalkiisa ayaa markaa laga bixinayaa halkaa masalada hore waxa uu sheekhu markaa inoo xoojinayaa nawowi waxaa le anahu idaa qadaca usbuucahu faqaala cafawtu can hadi ljinaa'i wamaa yaxduu minha fasarat ila nafsi lazimahu tiscatu cashaaridiya diyada tiscatu cashaarkeed ayuunbaa markaa waajibayo qowlkaa dambe ayuu inoo xoojiyey waxau sheekhu leeyahay haddii ay qisaasi naf ku waajibto nin bay ku waajibto ninkii baa dhintay ama xubin ayaa qisaasta ugu yeesha xubinkiibaaba balaayo kale ku dhacdayoo go-ay diya ayaa waajibaysaa waa masalo soomaalida ama xilliyadeennan dambe ee qisaastiba ay iskaba yaraatay dhacda waa tanun iminka dadkii la yska xidhayo un en waxbaba la qisaasaynin dee wuu iskaga baktiyey waanay dhacday kiis bareeto saasoo kale ugu dhacay halkiisi ugu xidhnaa buu iskaga baktiyey qoladiina looma qisaasin maxaa la yeelayaa qoladii waxay yeelanaysaa un magteedii bay yeelanaysaa wain wajaba alqisaasu fi nafsi calaa rajulin fa maata horanu isaga dhintay ow fi arafi ama xubin bay qisaasi ka sugnaatay fasaalo arafu isagoon gacantii laga jarinba gaadhisla rogo gacantiiba waa gooday dee wajabati diya diyadii ayaa waajibayso xadiidkii waxaynu ku soo marnay fa ahlu bayna khiiratayni qofka cid laga dilo ama qofka la dilay ahalkiisii waxay u leeyihin laba arrin ina xabuu qataluu wayna xabuu akhadu diya hadday jeclaadaan weydili hadday jeclaadaanna diyo ayay qaadan qofka haddii laba shay la doorgeliyo midkood suurtogeli waaya kii kale ayuunbaa u sugnaanayaa waa lama kan ama kan qaado haddii la laba shay lagu doorasiyo mid meesha ka baxo kii kalunbaad yeelanaysaa midda labaad dee wuxuu qofkani mutay qisaas qofkan qisaasta mutay xaqiisii isagoon ikhtiyaarkiisa imay u baxay xaqiisii beddelkii ayuunbuu noqonaya diyadii ah si hadday warasada qaarkood cafiyaanba diyada ugu sugmeeyey diyadunbay yeelanayaan ma banaana buu leeyahy istifaau lqisaas waa masalaha minhaajkiia ku sugnaynu markaa la dheeryahay walaa yajuusu istifaau lqisaasi ilaa bixadrati sultaan suldaanku inuu goobjoog ahaado oo u idna mooyaane yacnii si kale qisaas ugu oofin maayo leanno arrinna halisa weeyaan qof nafdiisa la jarayo markaa inay isagu markaas ogolaado inuu markaa goobjoog ahaadana weliba horta iidanka dee waa tan hadda iminka madaxweynaha ugu dambeeyo oo saxiixa markay waxa weliba soo dhammaadaan ay maxkamaddu soo dhammaadaan madaxweynaha ugu dammaynta saxiixa waayo intaasoo dhan waxaa loo marinayaa waa hubin la hubinaya markaa ile naf iyo qur baa la saarayaae waana inuu ama goobjoog ahaado ama dee ciduu isagu u soo diray uu markaa goobjoog yahay ama ciduu ugu talagelay ay fulinaysaa waxaa markaa imaamka saaran an yatafaqada alala alatii yustawfaa biha man yastawfii biha waa inuu tafaqudaa u eegaa aaladan wax lagu qisaasayo lagu afinayo si aanay markaa mid sunlah iyo mid markaa afdaranaya aanay u noqonin oo tacdiib iyo muhulla aanay uga soo bixin waayo nebigu sala allahu calay waslm xadiidkii aynu garanayna macruufka ahaa in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay wuxuu waajibiyey in loo saafaro shay kasta faidaa qataltum faaxsinu lqitla markay wax dilaysaan qaabdilka wanaajiya waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa markay wax gowracaysaanna gowricidda wanaajiya waliyuxida axadakum shafratahu waliyurix dabiixatahu midkiin yacni ha osoofeeyo mindidiisa wuxuu gowracayana ha u raaxeeyo haddaba haddii uu kan qisaasa lihi oofsan karayo waa nin qawiyyulyaddi wanafsi baa la yidhi waa nin gacan ahaan iyo naf ahaanba qawi u ah qaar baa isagoo xoog weyn iska gergeriiri kara marka la idhaha waa kana kaalay kurta ka jar yani waa nin awoodna u leh naf ahaan iyo gacan ahaanba awood buu leeyahay yacni ma fure halka laga jarayo halka lagu dhufanayana waa uu garanayaayoo yacni kama qarsoona makanahu minhu isaga ayuu markaa makamin oo dhan qisaaso leannu ilaahay wuxuu aayadda qur-aanka ku yidhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi اlqatli innahu kaana mansuuraa qofkii la dilo isagoo la dulmiyey weligiisa suldaan iyo awood baa loo yeelay falaa yusrif ilqatli isaguna qatliga yaanu ku xadgudbin faaluu bayna khiiratayni axabu qataluu yani waa inu ku bogsadaa la doonayaa qof kani haddii aanu wanaajinayni haddaba ofsashada waa ruux dumara ama waa qof ma nin iska daciifa ama waa nin yacni fulaaho markaa ka baqanaya umira bitawkiili wakaalo ayuunbaa la odhan cid wakiilo dee sidoo xaqiisiina uu gaadha xeefna markaa looga aamin noqdo haddaba ciddan la wakiilanaya arrinka fulinaysaa yaa mushqayadeeda siinaya wuxuu leey haddaan cid ku tadawucdo arrinkaa inay u fuliso hor alle inay geyso qoorta uga jarta haddii la waayo ustuujira min khumus ilkhumus sahmiga masaalixda khumuska masaalixda yacni waa ta khaniimada afar arbacatu akhmaas muqaatilada la siiya khumuskii soo hadhay baa khamsata akhmaas loo qaybiyaa khumuskii masaalixda ayaa laga bixin min khumus ilkhumus leannu masaalixda ayay ka mid tahay haddii ay taasi suurto geli weydana oo arrinkaas aan lahaynin ama wax waa ku jiraane laakiin waxyaalo ka muhiimsan baa jiro mise dagaal baa lagu jira fa min maaliljaani kan jaaniga ah ee waxyeelada geysay ayuunbaa xoolihiisa markaa laga bixinayaa wa in wajaba alqisaasu binafsi calaa rajulin hadduu ku waajibo hadday qisaasi ku waajibto calaa rajulin oo fa maata uu dhinto ow ama fi arafi ayay ku waajiba fasaara arafu baa suulay wajaba diyatu waa waajibaysaa walaa yajuusu istifaau lqisaasi ma waajibaysaa ilaa bixadrati suldaani mooyaane wa calayhi waxaana koraysaa an yatafaqada alaala inuu tafaqudo uu baadhuu eego aalada alatii yustawfaa biha lagu awsanayo fain kaana man lahu lqisaasu haddii yuxsinu listifaa mid markaa oobsashada wanaajinaya marka war nafsadaasi yacnii hadal halkan matniga ama hadal markaa sharaxa ah weeyaan ayuu markaa kor ay u soo dallaceen yuxsinu listiwaa ee istifaa bian kaana rajulan qawiya lyadi wanafsi sidaas aheed wanafsidu bay markaa soo dallaceen waxa aqdaadiisu markaa aad u badan tahay wey makanahu minhu laakiin wanafsida keliya halkaa iska taallaa meel alla meel la haysataa ma jirto hadalkaa hoose sharaxa ayay la socotaa makanahu minhu oo makaminayso gacanta u gelin wain lam yuxsin ilistiifaa ofsashada haddaanu wanaajisanayninna wanaajinayna umira bitawkiili wakaalasho ayaa la fari fain lam yuujad haddaan la helmaya tadawacu mid ku tadawuca qisaastaasoo u fuliyo ustuujira min khubus khubus ayaa laga soo kiray fain lam yakun haddaanu meeshii khubus khubuskii waxbuu ku jirin ustuujira min maaliljaanii jaaniga maalkiisa ayaa laga soo kiraynoo isaga ayaa dee waxan arkii dilayeyna markaa mushaqadiisa soo bixiya baa loodhan wain wajaba alqisaasu calaa xaamilin gabadh uur leh hadday ku waajiba qisaas lam yustawfa lama ofsanaya xataa tadaca oo watasqiya ay ka waraabinayso alwalada ilmahana allibaa dambarka oo wayastaqniya canhaa bilabani hayrihaa uu kaga kaaftoomayo wain idacat ilxamla hadday sheegato faqad qiila yuqbalu qowluhaa baa layidhi waqiila laa yuqbalu lama aqbalayo xataa tuqiima bayinatan bilxamli ilaa ay markhaati u soo taagto ee wain iqhtasa minhaa hadduu qisaasto watarifa aljaniinu min alqisaasi u dhinto wajaba damaanuhu waa waajibaya ee fain kaana suldaanu caliima bihi hadduu ogaaday facalayhi damaanuhu wain lam yaclam haddaanu suldaanku ogaanin wacalima alwaliyu dalika facalayhi damaanuhu waa saaran wain lam yaclam waaxidu minhuma haddaanu ogaanin faqad qiila cala alimaami bay haati baa laidhi wa qiila cala alwaliyi weliga ayay ahaatayna waa leeyihi halkaas imaamu nawowi waxa uu masalada ka soo reebayaa in qofka la makaminayo wa cadamu tamkiini mustaxiqi qisaasi arafi min istifaa'i hadday darafday la makamin maayo waayo inuu xayf sameeyo ayaa markaas suurtageliya xadguduba markaa darafka iyada waa loo oofinayaa oo xayf iyo xadgudub inuu sameeyaan laga aamin ahayn laakiin nafda waa hadduu uu furin karayo waa loo dhiibi wuxuu sheekhu uhi qisaasi hadday calaa xaamilin ku waajibto naf iyo daraf midka todobaato dee haweena xaamilaa baa wax dishay qisaasi oo iyada laguma yeelan laga oofin maayo inta ay ka umulayso dee falaa yusri fi lqatli ciddii wax ka dishay yuu dilin ama kii laga dilay cid ka badan yuu u dilin dee gabadhana xaamilada midaan waxba dilinoo xamligaa baa la raacinaya markaa welibana ilaa intay ka umulayso wa tasqiya alwalada ama wa yusqa waladuna alliba la siinayo la waraabinayo dambarka leannu ilmuhu inta badan dambar la-aantii ma noolaado ayay yidhahdeenoo dambarku aad mumiya ay soo waraabinayso wayastaqniya canha bilabani hayriha ruux kale oo dumarana caanaheeda uu kaga kaaftoomayo ama dee caano kale xoolaadba uu ku kaaftoomayo leanno haddii isagoo markaa dee caanihi naaskii wax kala qaadanayn laga dilo macnaheedu waxa weeye dee wuu halaagsamayaa ilmihii waxaana xadiid waxaa jiray saxiixa oo imaamu muslim iyo abu daawuud iyo ay warinayaan haweenay qaamidiyada ayd baa rasulka tu ati ya rasul zaraytu fatahirnii wallahi innii laxubla uur baan leeya uur sidaana waan sidaa nebigu wuxuu ihi tag ilaa intaad ka umulayso macnaha uurkani inuu xurmo leeya baynu halaag karaya ilmisinaba ahaadee xurmuu leeyahay waa naf ilaahay abuuray yacni laga soo ridi maayo laguna dili maayo loodhan maayo waa uur sinay ha lagu dilo ile xurmuu leeyahay si waxba ma geysanine markaasuu i tag ilaa aad ka dhalaysa markay dhashay rasuulkii u tayadoo ilmihii wado say tihi waan dhalay orad oo noqo oo jaqsi wuli intaad ka gurinayso dabeetana way timi iyadoo ka gurisay weliba kimis yar uu cunayana uu sito macnaa waa kaasoo uu yakaabto waa waxsaas uu cunayabati rasuulku wuxuu faray sabigii waxaa loo dhibay nin muslimiinta ka mida wa umira biha farujibad ayadiina dhagax ayaa lagu rajibiyey ilmihiina nin muslimiinta ka mida u dhiibayoo uu yidhi hayo xadaaneen hadday haweenaydii alxamla sheegato oo taa uur baan leeyahay wax ka muuqdaana jirin qiil wuxuu laa yuqbalu qowluhaa walaa yaxilu lahunna an yaktubna maa khalaqa lahu fii arxaamihina ilaahay baa yidhi xalaalu maahan inay qariyaan waxaa ilmagaleenkooda ilaahay ku abuuray xamli iyo xayda qofka mar haddii inuu qariyo ay xaaraan ka tahay in hadalkiisa isagaa loo aqbalaa xamligu amaaraad buu leeyahay muuqda iyo kuwo qarsoomaba ruux xanuun baa markaa nafteeda ka og markhaatii loo soo taagaana waa adagta iyadun baa laga aqbalay qiila wuxuu leeyahay laa yuqbalu xataa tuqiya bayina bilxamli waa inay markhaati u soo taagtaa dee waa baryaha hore hadda yacni keliya waxay ku filantahay dhiig yaroo laga qaado oo jihaas yaroo markaas aan weynaynba yacni kaadi unbaa laga qaadaya lagu shubaya wuu soo saaraya inay urleediya inaanay lahayn hadduuba heer gaadhayna markaa dee combyuter baa la saaraya ilmiba waa la arkayaa haddaba hadduu qisaasa buu ihi weligii imaamkii baa yidhi qisaaso waa kale watalifa aljiniinu jiniinkii iyo urjiifkiina waa dhintay qisaastiibuu u dhintay wajaba damaanuhu in la damaano ayaa waajib waa makhluuq jinaaye iyo waxyeello ku tegay waa la damaanayaa maxaa lagu damaanayaa haddii uu isagoo bakhtiga ka soo dhacay uqurna waa shan halaad hadduu isagoo nool soo dhacay oo xanuunsanayana diya kaamila inan iyo inankuu noqdaba magtiisoo dhammaystiran weeye hadduu suldaanku haddaba ogaa inay gabadhan urleedu saa u makeeyey fa calayhi damaan isagaa magdhowgii lagu leeyahy isagaa markaa dee ijtihaadka iyo fiirada iyo baadhidda iyo kaba dambaysa lahaa weligeena ra'yigiisubu ku socday ile qisaas isaga ayuunbaa idankeeda iyo amarkeeda bixinaye haddii aanu ogaanin haddaba way lam yaclam suldaankii ma ogaa laakiin weliguu ogii gabadha inay ur leedahay fa calayhi damaan isagaa lagu yeelay leannu isagaa la baashira suldaankiina mar haddaanu ogeyn isagu kuma dirin midkoodana ma ogeyn hadda walaa suldaankuna ma ogeyn walaa yacni weliguna ma ogeyn weligan wax qisaasanaya weeye qiil wuxuu leeyay calalimaami baa lagu leeyay isagaa takhsiir sameeyey qiilla wuxuu leeyahay mi calal weli baa lagu leeyahay isaga ayaa la baashiray markaa masalada hore hortu in loo rumaynayo inaan loo rumaynayni wuxuu leeyahay imaamu nawowi wa ana aljaaniyata idaa dacat ilxamla sudiqat bilaa bayina horta masaladaa hore ayadoon markhaati lawadiin baa loo rumaynaya wa annahu ida qtusa minha haddii la qisaasana fatalifa aljiniinu min alqisaasi wa kaana alwaliyu walimaamu jaahilayni fadamaanu calaa caaqilati limaam imaamka caaqiladiisa iyo tolkii ayaa lagu yeelanayaa leannu isaga ayay ahayd oo mas-uuliyaddiisa xilkiisa ahayd waxaa loo siiyeyba inuu ilaaliyo wain wajaba alqisaasu calaa xaamili hadduu ku waajiba lam yustawfa lama oofsanaya xataa tadaca oo watasqiya alwalada allibaa ay damarka ka waraabinayso wayastaqniya canha bilabani hayriha anagu kaga kaaftoomayo wain idacat ilxamla hadday sheegato faqad qiila waxa la yuqbalu qowlaha waqiila waxa laa yuqbalu xataa tuqiima bayinatan bilxamli ilaa ay markhaati u soo taagto uurka asalku waa cadamuhu inaanu jirin wain iqtusa mina haddii la qisaaso fatelifa aljiniinu urjiifkii u dhinto min alqisaasi qisaas darteed buu u dhintay wajaba damaanuhu ee fain kaana suldaanu haddii calima bihi mid ogaaday fa calayhi damaanu baa lagu leeyay wain lam yaclam haddaanu ogaanin oo waclima alwaliyu daalika ogadana fa calayhi damaanu baa lagu leeyey wain lam yaclam waaxidu minhum haddaanu ogaaninna faqad qiila cala alimaami baa lagu leeyay waqiila cala alwaliyi ayaa lagu leeyey in imaamka lagu leeyahayna saasuu markaa imaamu nawowi iyo asnawi ba aynoo xoojinayaan wain qatala waaxidun jamaacatan hadduu dilo ow qataca cudwan min jamaacatin hadduu ka jaro uqiida bilawali kii hore ayaa loo qisaasi wa ukhidat idiyatu lilbaaqiina kuwa kala diida ayaa loo qaaday ee wain qatalahum hadduu dilo ow qatacahum dafcatan mar qura ow ashkala xaalu baa ishkaal galay oo qurica baynahum dhexdooda waa loo waa loo qori tuuri fain badala axaduma hadduu midkood degdoo faqatalahu aw qatacahu faqad istawfaa xaqahu wawajibat didiyatu wawajahat lilbaqiyati ow lilbaaqiina inta soo hadhayna waa u waajibaysaa waxau sheekhu yidhi haddii uu nin jamaaco iyo koox dilo ama xubin ayuu jamaaco ka jaray calaa tartiib halkanunbuu faashka la qaadoo kan gacanta gam gacanta gam gaan gacan midhanuu gam ka siiyey ama dee qoribuu sitay oo mid walba laabtu buu kaga dhuftay babababunbuu kaga siiyey wacala tartiib uqiida bilaweli ka horreeya unbaa loo qisaasi oo xaqiisa horreeyey wa ukhidat diyatu lilbaaqiina kuwa soo hadhayna diyadii unbaa la sii marka ka hore qawadkiisa ofsado leannu mar hadday dee qofka haddii laba arrin la doorgeliyo midkood suurtogel waa kii kale unba u caynoobaya mar hadday qisaastii suurtogeli weydo inay qisaastaan oo dee mid hore qisaastay dee diyadii unbaa u waajibaysaa waa hadday tarikaysu dee diyooyinkana wada qaasay haddii kale markaa dee waa loo qaybinoo mid walba waxay ka heshay inta kalena markaa isagunbaa laga sugi hadduu ka waraya cafiyo kii labaad baa loo qisaasi dee hadday wada cafiyaanna dee magti unbay ayuunbay ka qaadan wain qatalama aw qatacahum dafca haddii uu laayo ama u jaro dafca mar qura ayuunbuu markaa dee xabadunba isaga wada baxdo marunbay qudhi ka wada baxday ama marunbuu waxaan ku wada dhuftay ow ashkalal xaalu ama xaalkii baa ishkaal galo kii horreeyey kii dambeeya la kala gela waayo uqurica baynahum waa loo qorridi waa siman yihiin oo kay qurca u soo baxdo ayuunbaa markaa dilanaya kuwa kalena diyada ayay yeelanayaan wej baa jira aqal yidhaahdeen dhammaantood ha loo wada dilo diyadana dee markaas xisadii mawradkiiu diyada ka lahaabuu markaas yeelan dhammaantoodna ha loo wada dilo inta mid xisadiisa laga saaraba markaa intii kalena loo dilaya loo qaybinayaa hadduu haddaba midkood degdeguu faqatalahu dilo aw qatacahu ama waa jaray waa markay xubin ahayd ayuu jaray horta faqadiisa waakaasi xaqiisii isagu waa oofsaday isagu waa oofso waa ka baxay wawajabat idiyatu lilbaaqiyati ama lilbaaqiina inta soo hadhay ayay markaa diyadii u waajibaysaa oy u sugnaanaysaa kaasina wuu ka baxo u kaadhay isaguu xaqiisii waa oofsaday wain qatala waaxidun jamaacatan adudra aw qataca cudon min jamaacatin uqiida bilawali ka hore ayaa loo qisaasi waukhidat idiyatu lilbaaqiina ayaa loo qaadi fain qatalahum aw qatacahum dafcatan mar qura aw ashkala alxaalu ayaa ishkaal galay uqrica baynahum waa loo qorridi wain badara axaduma midkood hadduu degdego waqatalahu dilo aw qatacahu ama xubintii uu jaro faqad istawfaa xaqahu xaqiisii waa oobsaday wawajabat idiyatu lilbaaqiina bay u waajibtay ee wain qatala hadduu dilo wartada urdobo aw qataca wasaraqaw xado uqiida liladabiyi baa loo qisaasaya wa dakhala fii xaduridati wasariqatina waa gudagelaya ee wain qaaca hadduu jiyada rajuli uma qatala waa dilay qudica waa la jaray uma qutila waa la dilay ee wain qatacu hadduu jiro fa maata minhu u dhintay qudicad yaduhu baa la jaraya fain maata hadduu dhinto dee fadaaka wailaa haddii kale qutila waxau sheeku leeyahay hadduu nin qof dilo isagoo qisaas lagu yeeshay haddana ridoobay maxaa lagu wada yeeshay qisaastii iyo xad ridayn loo dilo ama intuu gacan gooyey gacantaa midig intuu jaraqlaydeeda jaray ayuu haddana xaday jaraqlaydaa midig in loo jaro qisaasna waa lagu mutay sariqana waa loo mutay uqiida lilaadamiyi horta aadamiga ayuunbaa loo qisaasaya markuu dalbo xaddu radda wa sariqana wuu gudagelayaa xaq ilaah iyo xaq aadami baa kulmay xaqa ilaahay markaa musaamaxa ayuu ku dhisan yahay laakiin xaqa aadamiga adkayn ku dhisan xaqi ilaahayna waa gudagelaya waxaa kaluu sheekhu leeyahay haddana qaabkii qisaas ayuu halkan noo gelaya wuxuu leeyahay hadduu nin gacan ka jaro haddana waa dilay intuu gam halkaa garabka ka dhufta gacantii halkaa dhigay ayuu haddana qoorta ku dhuftay qudica uma qutila isagana gacantana hala jaro hana la dilo faman ictidaa calaykum factiduu caley bimil ma ictidaa calaykum intuu idinku sameeyey in lagu sameeyey maqsuudka qisaastuna waa atashafi walintiqaam wixii lagu sameeyey markuu ku sameeyo ayuubu ku bogsanayaa haddaba gacan buu ka jaray ama lug markaasuu siraayo u dhintay isagana qudicad yadu gacantaa la jarayo waa leeyahay hadhiigi baxo fa in maata hadduu dhinto dee waa sidii la rabay waa ilaa haddii la qutila waa la dili mumaahalataasaa ugu dhow wa in qatala hadduu dilo wartada u ridobo aw qataca waa jira wasariqa waxbuu xaday uqiida laadabii baa loo qisaas wadakhala fii xaduridati wasariqatina waa gudagelaya wain qataca yadda rajuli hadduu jiro uma qatala uu dilo qudica waa la jari uma qutila waa la dilay ee fain qatacu hadduu jiro fa maata minhu u dhintay qudicad yaduu baa la jaraya fain maata hadduu dhintay fadaaka wailaa haddii kale qutila waa la dilay وإن قاطع يد رجل من الذراع هدو كجر أو أجافه فمات وفي قولان أحدهما يقتل بالسيف بان لقد لي والثاني يجرح ولا دوع كما جرح سوى دوعي فإن مات هدو فذاك وإلا هديك لقتل ولا دين وإن قتل بالسيف أو السحر هدو كدين لم يقتل إلا بالسيف مويان وإن قتل باللواط هدو كدين أو صغير خمر أما خمر ولا بنته فقد قيل يقتل بالسيف بان لقد لي بالي وقيل وحل يعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب ذكر يقول الله حال الله صبين دبدا لغو خربينه فيقتل به وان لقد لي وفي الخمر ما يسقى الماء بي ايا marka la waraabin oo laga dhergin oo laga hidigin oo fayurtalu bihi waa lagu dilin ee wayn xaqaraqa hadii uu hafiyo aw xaraqa ama waa gubay aw qatala bisayfi bukdiyo bil hajari falahu an yaqtula bisayfi in kudila abulay walahu an yaf an yaf'ala an yaf'ala bihi mithla ma fa'ala wuxuu sameeyay inuu sameeyana waa leeyahay فإن فعل به مثل ذلك وفلم يمت عن ابن ففيه قولان أي كسر أحدما يقتل بالسيف بأن لقدلي والثاني يكرر عليه وحا لقوع العلم مثل ما فعل وحسن يوكر إلى أن يموت إلا في الجائفة وقطيع الطرف مويانه وحشاق لا يهي هديو نين كتشرق عندي سمينة دراعي وميلا قصاص لهين دراع هلقا أيو كتشرق halkaas tire qisaas ma lahayn dee meelaha jaraqleedun baa lahaa meelaha mafaasisha ama jaa'ifa ayuu markaa halkaa docdu ka wareemay fa maata waa dhintay waxaa la doonayaa in la qisaasee lagu odhan fa fii qowlaani oo axaduma yuqtalu bisayf war wuxuu sameeye oo kale lagu samayn maayo mumaathala hadda suurtogeli mayso oo halkii ina ka jari kari mayno xayf baa imanaya ama jaa'ifada halkuu joojiye jooji kari mayna seefuna lagu dilo wahaani yujraxu kamaa jarax haasoo halkaa toorray nuunta kama geli isagana ha laga geliyo kaliduu kaga aasayso ha lagaga aasown isagana halkaa dhudhunku ka jaraysoma isagana ha laga jaro fa in maanta haddaba hadduu ku dhinto marka sidii uu sameeyey lagu sameeyey dee waa fadaaka wailaa qutila waa la dili mar kale lagu celin maayo nafda saariddeedu mutay markaa dee qunyar markaa ha saara marka dambe hadduu sayf ku dilay ama sixir buu ku dilay lam yuqtal ilaa bisayfi sayfun baa lagu dilay xaddu saaxiri darbatun bisayf xadka saaxirku waa hal mar markaa in lagu dhufto sayfun kow lagaga siiyo hadduu liwaad ku dilay haddaba iyo daba kamarid ama khamribu markaa ka dhargiyo kiibuu ku dhintay qiil wuxuu leeya yuqtalu bisayfi baa lagu dilayaa waxaanuu sameeyey wax xaaraana weeye markaa isagoo kale in lagu sameeyaa ma bannaano sayf baana markaa caynoobaysaa ka wixii man haddaan la samayn karaynin taas maa lagu sameyn nin baa wuxuu nooga sheekeeyey wuxuuhi beri baa nin soo dacwiyey annagoo meel qaxuntiyadii joogno awdhi ninkanaa ilmo yar dabada ilmo yaroon dhalibu dabada ka maro ninkii baa waara caddeeyo gow aa caddayn kari waay ninkii baa la kari waaye wuxuu yidhi qolyo odayaala baan arag baa nala saaro markaasaa markaan dee qori buu halkan la magagaraysanaya waxaan ku nidhi buuhi halkaasaanu kugu soo xidhaynaa ninkii soo ninkaaga dabada ka mar hadda kaana dabada ka mar buu yidhaha daba intuu u joojiyin hadda u jooji wuu firnaday ninkii wadabeed marka waxaan lagu samayn karaynin qilo wuxuu leeyahay maya liwaad markuu sameeyey dakarkiisa inta la qiyaaso qori leeg ha loo soo jaro dabada ha laga xurbiyo ha lagu dilo khamrigana dee biyuun baynu ka dhaamin markaa intaynu afka u kala qaadno iyaynu jirikaan biyaa ku dhaaminayna sidaasaa markaa lagu dilaya liqurbihi min ficlihi waa in xaraqa xaraqa waynu shadaynaa waayo waa laazim markaa si uu dee tacdiya u sameeyo hadduu qarqiyo aw xaraqa ama uu gubo xaraqa lafteeda haddaad tiraana waa xaraqa haddaad tiraa iyadu way iska tacdiyaysaa aw qatala bilkhashabi ama wuxuu ku dilay loox ow bilxajari ama dhagax buu ku dilay falahu an yaqtulahu bisayfi sayf inuu ku dilaa buu leeyay laannu tanaa ka sahlan walahu an yafcala bihi midla maa facala wuxuu sameeyey inuu ku sameeyo kalena waa leeyay man xaraqa xaraqnaahu waman qaraqa qaraqnaahu qofkii markaa guba waa gubaynaa qofkii markaa qarqiyana waa qarqinaynaa isna waa hafinayna bayaqi baa soo saaray inantii markaa xadiidkii saxiixnu soo marnay ee dhagax labada dhagax la ysu dhex dhigay yaa kugu sameeyey lan mahebelba ama hebelba yuhuudi markii lahaa tidhi yuhuudii waa ti la soo qabtuu qartay isagana sidii ayuunbaa lagu sameeyey haddaba haddii lagu sameeyo saasoo kale waa waa la hafiyo waa dabkii oo waa dhiman waay fa fiihi qowlaani axaduma yuqtalu bisayf sayf baa lagu dila mumaahaladii waxaad sheeg naftii unbaa bixi weyda naftiisana sayf baa ugu sahlan qiila waxaa le yukararu calayh mila maa facala ilaa an yamur kolba biyo ha la geliy kolba dabkia lagu turay intuu ka dhimanayo ilaa fi ljaa'ifati wa qadci taraf buu ka soo reebay jaa'ifada iyo qadcu taraf mooyaane hadduu xubin jaray dee yaan haddana xubinka haddii la jaro mid labaad la jarin hadduu jaa'ifo markaa la geliy jaa'ifo kale yaan lagu samaynin leanna waxay leeyihin waxaa imanaysa jaaifa bijaa'ifatayni araf biarafayni markaa in loo qisaasay ayaa ka soo baxaysa waxa uu sheekhu yidhi wain qataca yada rajuli min adiraaci hadduu ka jiro wajaafaw famaata uu dhinto fa fiihi qowlaan axadumaa yuqtalu bisayfi walaa yufcalu bihi lagu samayn maayo mila dalika waaanina yujraxu waa la dhaawici kamaa jaraxa suu dhaawacay oo kale fain maata hadduu dhinta fadaakir daahir weeye wailaa qutila bisayfi waman qatala bisayfi aw isixri lam yuqtal ilaa bisayfi mooyaane wain qatala biliwaadi dabakamarid hadduu ku dilo ow saqiir khamri faqad qiila yuqtalu bisayfi baa lagu dilay waqiila waxaa le yucmalu waxaa la samayn fi liwaadi markay liwaadu wax ku dilay milu dakari dakarka oo kaloo min alkhashbi baa laga samayn fa yuqtalu bihi waa lagu dilay wafi lkhamrina yusqa almaaw biyo ayaa la wareemin fa yuqtalu bihi waa lagu dilay wain qaraqa hadduu hafiyo ow xaraqa ama u gubo ow qatala bilkhashabi uu markaa ku dilo loox ow bilxajari falahu an yaqtula bisayfi inuu ku diluu leeyay walahu an yafcala mila maa facala wuxuu sameeyey inuu ku sameeyana uu leeyay fain facala bihi mila dalika hadduu ku sameeyo oo falam yamut aanu dhimanin fa fiihi qowlaani axadumaa yuqtalu bisayfi wahaani yukararu calayhi mila maa facala waxaa markaas lagu celcelinayaa mila maa facala wixii uu sameeyey oo kale ayuunbaa markaa lagu celcelin dalika ee kaasa haddaad doonay mila maa facala bihi daalika ee kaasa ilaa an yamuuta intuu ka dhimanaya ilaa fi ljaa'ifati iyo wa qadci arafi ayada mooyaane wuxuu markaa imaamu nawowi masalooyinka inoo qabanaya wa annahu idaa qataca min adiraaci aw jaafahu fucila bihi ka ficlihi marka uu diraac ka jaray ama uu jaafeeyey ti oo kalea lagu samaynaya haakada fi tasixi tabcan lirawda laakiin fi lminhaaji tacyiinu sayf minhaajku isagu sayf ayuu doortay laakiin wuxuu leeyahy tasxiixa iyo rawdahaba wuxuu ku doortay markaa in sidiisoo kale la samaynayo wa annahu idaa qataluu biliwaadin wa khamrin qutila bisayfi hadduu liwaad ama khamri markaa ku dilana sayf baa lagu dilay wa annahu idaa qaraqa aw xaraqa wanaxwi maa yukararu caleyh xataa yamuut ha lagu celceliyo intuu ka dhimanayo waman wajaba lahu lqisaasu qofka qisaasi waajiday fi arafi usuxiba lahu waxaa loo sunay anlaa yacjala fi lqisaasi inaanu ku degin xataa yandamila inta uu ka bogsanayo fain araada alcafwa canhu cala diyati hadduu doono qabla lindibaali fa fiihi qowlaani axaduma yajuusu wahaani laa yajuusu wain iqtasa hadduu qisaaso fi arafi oo fasara ilaa nafsi ljaani lam yajid damaanu siraaya ma waajibayo ee wain iqtasa fi arafi hadduu qisaao uma saraa ilaa nafsi اlmajnuu calayh uma saraa ilaa nafsi اljaani faqad istawfaa xaqahu wuu absayay wain saraa ilaa nafsi اljaani uma saraa ilaa nafsi اlmajnuu calayh faqad qiila takuunu siraayatu qisaasa may noqon walmadhabu ana siraayata hadurun wayajibu waxaana waajiba nisfu diyati ayaa fii tarikati اljaani ku waajibaya waxau sheekhu yidhi qofka ay waajibtay qisaasu fi arafi waa maxay gacan ayaa lagaa jaray maxaad yeelatay marka qisaasu araf soo maad yeelanin gacantaa inaad qisaasto usuxiba an laa yacjala fi lqisaas waxaa wanaagsan qisaasta inaanad ku degdin xataa yandamila ilaa gacantu bogsato leannu maxaa dhici kartaa inay dee siibo socoto oo suxulka ay gaadho oy garabkayga uba dhibaataa dhici karta marka marka aad bogsato ayumaad qisaasan laakiin halka maraynu yusuxiba lahu baynu waanu qisaasan kara isagoo dhiigii ka daayo hadda laga jaray na iga jara buu odhanayaa abu xaniifa iyo maalik iyo musaniya baa khilaafsanoo le maya waxaa kaloo aynu ka inay sunno tahay uun in la bogsiiyaa xadiid baa jira daaraqudniya ay warinayaan nin ayaa nin gees jilibka ka geliyey nebiga ayuu yimi wuxuuhi ii qisaas rasuul xataa tabra waar sugaad bogsatiida waa dee wuxuuhi iminka ii qisaas waa u qisaas muddo kadib uu soo noqosuuhi addinkii way dhutinayaayoo ninkiina waa bogsao isagu iska fay buuhi anigana way dhutinaya markaasuu laysa laka anta aladii abayta adaa diiday buuhi batala low carajag artag buuhi ilaahay ha buriyo dhutintaadee isagoo maa diidan maran kuri u kaadi isagoo ma adigu maa diidin marka waxay leeyihiin mar hadduu tamkiinkaaba sameeyey oo nebigu u ogolaaday ina bannaantaba inaad tusinaysaa inkastoo neelowtaarkii aan ku arkay waa horay haydee uma nahaa can daalik riwaayad tilmaamaysa intaa kadib buu nahiyey hadday sugan tahay markaa dee xukunkaasi mansuuq buu noqonaya hadduu cafin doono cala diya qabla lindimaaq iyadoon bogsanin ayuu uhi war qisaasa waa kaa cafiya igu shuban kontonkii halaad fa fiihi qowlaani axaduma yajuus diyadu waa labadii bedel midkood fii qabdilindibaal waa u noqon kara si qisaas oo kale wa haani laa yajuus liannu arshigani maba sugnaba qabla indibaal maba sugninba maxaad cafin inuu sareeyo dhici karto markaa dee nafda uu hoos galo oo gacantan diyadeedu inay nafdiiba intay sareeyayso inay nafda hoos gashaa laga yaabaayo markaa may sugmiba haddaba masale wuxu uhi wainirtasafi tarafi xubinkiibuu qisaasay fasara ilaa nafsi iljaaniyi kii jaaniga ahanbaa ilaahay wax ka raaciyey oo markii la qisaasay ayay ka aguugtay lam yajib damaanu siraaya siraayadaa jaaniga ay siraayaysay qisaastaa lagu sameeyey damaan male waa laman intasara bacda dulmin fa ulaa'ika maa calayhi min sabiil jid laguma le mar hadduu qofkaasi qisaasay inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas xadiid kale ayaa jira oo bayhaqi oo isagana warinaya sunan kubraaga uu leeyahay man maata min xaddin aw qisaasin falaa diyata low alxaqu qatalahu qofka u dhintaa cumar iyo cali baa laga wariy waa ahar cumar iyo cali baa laga wariyay hadalka qofkaa dhinta xad ama qisaas u dhinta diyo diyo ma laha alxaqu qatalahu xaqii baa dilay leanna cuquuba mustaxaqa muqadara bay ahayd waxa waajibay inaan saraayadee la damaanin taasi waa masale halkaa dhigayadu hawl ma laha wuxu uhi wain iqtasa fi arafi hadduu qisaasto uma sarat ilaa nafsi almajniyu calayhi markuu gacantii goostay shawa iyadoon indimaalin oon weli bogsanin ayuu qisaastay markaasaa majniyu calayhigii bay saraayaysoo majniyu calayhigii baa u dhintay gacantii kiina waxba kama duwaynaya uma sara ilaa nafsi ljaani kii jaaniga hana qisaastii bu isla u dhintay faqad istawfaa xaqahu xaqiisii waa oofsaday oo gacantiina waa qisaastay siraayadii u dhintayna dee kana ka daba dhimay siraayadiina waa isu qisaas labadii xubnoodna waa isu qisaasmeen taasi waa mid waa marka uu horeeyo majniyu calayhigu ee jaaniguna dambeeyo sidaa cagsigeed wain saraa ilaa nafsiljaanii jaanigii bay nafdiisii saraayaysay isagii waa dhintay maxaanu hi isagu damaan mala somayno alxaqu qatalahu somayno xaqii baa isaga dilay somaynaa odhan halkaa markay maraysay nabarkii gacantii la goostay buu isagu u dhintay isagu damaan ma leh gacantiina laga qisaasay uma saraa ilaa nafsi majniyu calayhi majniyu calayhigii ayay siraayaysay oo dhintay maxay noqonaysaa qiil wuxuu leeyahay siraayadu qisaas bay noqonaysaayo haba hor dhinta ee waa siraaya waa qisaastiisii oo amaah un ku sii baxday mar hadduu jaanigiiba hore konti ka sii dhintay qisaastii waa u sii horraysay madhabkuna wuxuu leey ana siraaya hadun siraayada qisaastu waa hadur oo bimacnaa qisaastu dee jinaayada kama horrayso eeg markanuu majnuu calaygana dhintuu siraayada u dhintay kii weli waa nool yahay markaa qisaasu dee jinaayada kama horrayso oo siraayadaa qisaasu hadur bay noqonaysaa haddii kale amaah bay noqonaysaa qisaastii oo lasii amaahday bay noqonaysaa de qisaas la amaahdaana ma bannaana wa calaa haada yajibu nisfu diyati fii tarikati iljaani ninka jaaniga diyada niskeed ila waa kan gacan wuu sii goostay oo konton halaad qisaas buu u qaatay nisfu diya oo konton halaadahun ayaa lagu yeelanayaa waman wajaba lahu lqisaasu fi arafi usuxiba lahu waxaa loo sunneeyaa anlaa yacjala fi lqisaas inaanu ku degdegin xataa yandamila intuu ka bogsanayo فإن أراد العفو منه على الدية هدو دونين كعفية قبل الاندماج ففيه قولان أحدهما يجوز وبني والثاني لا يجوز ما بنارب لي ومن اقتص في الطرف كقصاصه فصراء سرعي إلى نفس الجاني لم يجب ضمان السراية مواجبه وإن اقتص أما وإن اقتص في الطرف هدي لقصاصه ثم سرى إلى نفس المجني عليه أسرعي ثم سرى إلى نفس الجاني فقد سوف حقه حقيسي waa oofsaday ee wain saraa ilaa nafsi ljaani uma saraa ilaa nafsi lmajniyu calayhi faqad qiila takuunu siraayatu qisaasan siraayadaasi qisaas ayay noqonaysaa baa layidhi walmadhabuna ana siraaya hadurun siraayadiis waa hadur weeyajibu nisu diya baa waajibaya fii tarikati lqaatili qaatilka tarikadiisa ayay ku waajibaysaa wain qaraaca hadduu fujiyo sidna thaqiirin lam yahqur ilig mid yaroon ilka dhacsanayn lam yajuus ma banaana an yaqtas ama yuqtasa minhu in laga qisaaso xataa yu'yasa ilaa laga quuso min nabaatihaa soo bixideeda wain wajaba lahu lqisaasu fi lcaynayni hadday qisaasi u sugnaato laba indhood ama filcayni ama filcaynayni bilqalci fujin bay ugu sugnaatay lam yumakan lama kaminayo min alistiifaa'i bal yu'mar waxaa la faraya bitawkiili wakaalasho ayaa la fari wa yuqlacu bilasbuuci baa lagu fujin ee wain kaana qad ladama hadduu ribaaxay xataa dahabo daw fucila bihi midla daalika ayaa lagu samayn fain lam yadhabi daw oo waa amkana ay suurto gashaa an yadhaba an yadhaba daw inuu tago min hayri an yabasa xadaqa xadiqa يعني قيل كيدون لا تابنين فعل ذلك بقى لسمين وإن لم يمكن أدانا سورة قلنا أخذت الدية دية ذا سيون بقى لقاضي إياه هل كان مسألة ذا هراء الإمام النووي وحري وأنه لا يجوز العفو عن قصاص طرف على مال قبل الاندبال مرها دانو بوكسنين حبي كوان بوكسنين لما لقم عفين كروه وعو شيء يقول وإن قلع سن صغير لم يثور مد يرؤون الكدع سنبو إلي كفوتشي lam yajuus an yuqtasa min in laga qisaastaa ma bannaana leannu caadadu ilkaha way soo noqdaan xataa yu'yasa ilaa laga quusto min nabaatiha soo bixideeda ilaa laga quusto leannu markaasaa inay eregiina dhintay mambadkiina fasahaaday ayaa suurtagala markuu soo bixi waayo inbaa la qiyaasayaa markay kuwii la midka ahaa intay dhacaan ay soo wada noqdaan ee isagii soo noqon waayo ayuunbaa la odhanayaa mamadkaasi waa fasaado hadday qisaasi u waajibto filcayni isha ama filcaynayni bilqalci fujin il buu fujiyey ama labada indhoodba uu fujiyey adna labada indhoodba fuji baa layidhi lam yumakan min alistiifaa adigu fujisa la odhan maayo dee waxba arki maaye layidhi waa ka damtaabe markaa filcaynayni ayay wanasa ama filcayni isha araggii baa looga jeeda araggii o dhan يعني لبدي ندود بعينته وجهه لو جدا بل يمر بالتوكيل في عيد وقالون بالورن ويقلع بالاصبع تهدو فركو فجيسينا فرتونا لغا غليو ها لو سو خربيو ان شاء الله غتور وان كان قد لطم حتى ذهب الضوء حدو ادرباحين الا او كتغي marka arag dirbaaxu ku tagay fucila bi mithlu dalika isara kaaso qalmada say labada indho ha loo saabiyo dam ha laga siiyo dee hadduu indhabeelana dee wanaagsan hadduu indhabeeli waayana waa kan fain lam yadhabi dawu markaa la dhirbaaxay hadduu markaa araggii iftiinkii tegi waayo suurtagalla ay tahay in la tegsiiyo min hayri an yamasa ama an yumasa iyadoon la taaban alxadiiqa iyadoon wiilka la taaban hadday suurtagal tahay dee fucila daalika kaa waa la samayna ma facala daalika wuu samayna wain lam yumkin hadday suurtogeli weydo wiilkaasoo la raaciyo ma aragin si kale loo tegsiin waayana ukhidati diya diyadiunbaa markaa la qaadanaya de waa suurtogeli weyday wain qaraaca sina sagiirin hadduu fujay lam yasquraan ilka dhacsanin lam yishmabana an yuktasa xataa yuyasa binabaatiha ilaa bixideeda laga quusto soo bixideeda wain wajaba lahu lqisaasu hadday u waajibto fi lcayni bilqalci fujin lam yumakan min alistifaa'i lama kamin maayo bal yumaru bitawkiili fiihi in wakaashaa la fari ويقلع بالأسبوع فربا لغو فجن وإن كان هاتوا لطبو من الباحي حتى ذهب ضو إلى إفتيه كتي فعل به مثل ذلك ما لغو السبعين ee fain lam yadhab idawa haddaanu tegin oo wa amkana ay suurto gashaa an yudhaba ama an yadhaba daw inuu tago min hayri an yumasa ama min hayri an yamasa isagoon taabanin alxadiqa yani wiilka fucila saasaa la samayn wain lam yakun haddaywain lam yakun hadduusa ahaan waayo isdheci weydana ukidat diya diyada ayuunbaa la qaadanayaa wain wajaba lahu lqisas wallahu aclam